hadday dhalinyaradu ku dhiiran tahay badbaadinta deegaanka marka barnaamijka wuxuu noqonaya barnaamij hirgale mideeda kale dhalinyarada horta waa dad aada u firfircoon shaqadaana waxay u baahan tahay dad firfircoon oo hadba wixii jira og iyo wixii laga qaban kara og marka dhalinyarada waxay qaban karaan inay waxbarasho galaan si ay arrimahan u bartaan ooay noqdaan waxay qabanayaan arrin cilmiyeysan oo wixii cilmi ku salaysan cilmigana halkee laga helaa goobihii cilmiga inay waxbarashada galaan oy bartaan middaas markay bartaan waxay la imaan karaan marka oo halkaas ka dhalan karta hal abuur inay la imaadaan hal abuur qofku markuu la imaado waxay keeni kartaa in adduunkiina uu badbaadiyo asagana uu faa'iido waxaad qofka keeni karaa asoo dhallinyaro ah hal abuur noqon kara ogaan kara wasaqda hawada ku jirta marka warshad hebel wasaqda hawada ay gelisay intaas waaye hotel hebel wasaqda ka fushay intaas waaye marka wuxuu samayn karaa technology uu ka ogaanaya technology hadduu sameeya adduunkia la dhici wuu gedi adduunkiina waxbuu u tari asna waxbay u tartay marka dhalinyarada waxay keeni karaan hal abuur ku salaysan badbaadinta deegaanka marka laga hadlayo idinkoo kale hadda ururkiinan dhulka soomaalidu ay degto gaar ahaan mandheera maxaa ka qabataan sidee deegaanka u caawisaan mandheera waxaan ka qabanaa howlo badan waxaa ka mid ah awareness creation awareness creation waxaa waaye in la tago iskoolada in loo tago beeraleyda in laisugu yeero bulshada qeybaheeda kala duwan oo loo sheego horta arrintan maxaa qofka waxaa waxaa ku jirta war maxaa deegaankan aniga iga gale qofku inuu gurigiisa wasaqdi ka qaado markuu ka qaadana meeshii dadka ka dhexeysa uu ku tuuro uu dhahaa wasaqdan inta un gurigiisa la eg inuu adduunka ka leeyay uu u maleeya marka dadki horta in wacyigelin loo sameeyo marka waxaan sameynaa wacyigelin waxaa kaloon sameynaa geeda abuur tree planting waxaa kaloon xusnaa maalmaha caalamiga ah sidoo sida world environment day world cleanup day international day of forest maalmahaas marka waa maalmo loo isticmaali karo oo u n t ugu talagashay in wacyigelinta iyo dhiirigelinta dadka la xasuusiyo war arrimihii waa jiraane hala ogaada si loo dhaha marka shaqooyinkaas aqoona tababarana waa bixinaa waayahay maxamuud soo dhawow kadibna dhalinyarada soomaalidu sidee uga qayb qaadan karaan ilaalinta deegaanka isbedelka cimilada wasaqowga dhalinyaradu doorka ay ka qaadan karaan waxa waaye inay wacyigelin sameeyaan xaafadihii tagaan iskoolaadkii booqdaan qofku waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo waa maxay horta isbedelka cimiladan iyo waxyaabahan laga sheekeynayo iyo sidee bay ii saameynaysaa iyo waxyaabahaasoo kale inay dadkii si fiican loo fahansiiyo taas markaa waxaa imaanaysa in laga hortago in isbedelkii cimilada laga hortago cimilo doorsow inuu dhaco cimilo doorsowna waxaa keenaya waxa waaye activitieska iyo waxyaabaha ay dadku sameynayaan qashinka qashinka oo bata waxyaabaha ay mataqaana la gubo oo kale dhirta oo la jaro xaalafinta xoolihii waxyaabahaas oo dhan markay bataan waxa imaanaya marka cimiladii inay isbedesho roobyariba imaanayso waxa imaanayo in xoolihii de hilibkii iyo caanihii waxyaabaha o dhan in la waayaa imaanaysa marka waxaasoo dhan si looga hortago oo waxa weeyaan maadaama ay tahay asaaska nolosha oo deegaanka u yahay inaan marka aan ilaalino oo deegaankii aan ilaalino si nolosheenii iyo dadkeenniiba ay mataqaana marka qurux marka waxa waaye in wacyigeliyo xaafadihii in maamooyinkii dadkii la booqdo oo maamada maanta waxa weeyaan bacda kusoo adeeganaysa oo ninka dukaanka haysta bacd u siinayo maalinba lacagta ka bixinayso in la dhaho salad oo kale inay isticmaasho waayo saladu maanta hadday soo gadato dhowr bilood way haysan kartaa oo waxa weeyaan way way ku adeegan kartaa marka saasoo kale in loo fahansiiyo oo la dhaho bacdan maanta aad adeeg kusoo qaadatay waxa ka badan khasaaraha iyo waxyaabaha ay dhalin karto ayaa ka badan marka in bulshadiisaas lagu wacyigeliyo oo siladaas oo kale ay waxa weeyaan ay isticmaalaan oo oo dadkii waxa weeyaan la dhaho lagu sharciyeeyo